بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacno wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah weerar loo adeegsaday gantaal baalisti ah oo lagu qaaday magaalada talaabiib khasaare ka dhashay iyo ruucbi aan horay loo arag oo soo wajahay dadka yuhuudda ah waxaan soo gudbin doonnaa wararkii ugu dambeeyey ee weerarkaasi saddex iyo labaatan sane kadib weeraradii barakeysnaa ee kow iyo tobankii sebteembar urur weynaha alqaacida oo mar kale ku baaqay in la weeraro maraykanka waxaan soo gudbin doonnaa kelimad uu jeediyey sheekh qubeeb assuudaani oo ay bahisay mu'asasada almalaaxim imaarada islaamiga afganistan oo dah furtay mashruuca ugu weyn ee gudbinta gaaska qaaradda aasiya sidee dal muddo labaatan sano ah ay dullaan ku joogeen quwadaha reer galbeedka ugu tunka weyn wuu horumar sidaan ah ku xaqiijiyey muddo saddex sano gudahood ah waxaan soo gudbin doonnaa warbixin arrimahaasi diiladda saari doonta maxay tahay natiijooyinka qaraar ee maamulka gumaystaha yuhuudda uu ka dhexlay dagaalka khaza maxayse yihiin warbixinnada ay sida wadajirka ah u daabaceen qaar ka mid ah majalladaha ugu waaweyn caalamka mas-uuliyiin ka socda masar oo socdaal deg deg ah ku tegay eritreya haddaba maxay ka wada hadleen alqaahira iyo asmara xilli xiisadda geeska afrika ay si karaar qaadanayso diyaaradaha dagaalka dowladda ruushka oo saacadihii la soo dhaafay ku dhowaaday inay gudaha u galaan hawada dalalka maraykanka iyo kanada qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargaysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها waa hagaag waa maalinimo axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay laba iyo tobanka bisha rabiicul awal sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa subaxnimadii hore ee saaka weerar loo adeegsaday gantaal baalisti ah ayaa lagu qaaday magaalada talaabiib ee caasimadda maamulka gumaystaha kaasoo rucbi iyo argagax ku beeray malaayiin yuhuudda ah gantaalka oo ahaa mid xajmigiisa uu aad u weyn yahay ayaa waxa uu ku dhacay meel aan sidaa uga fogeen talaabiib בצורה מכבדת, לעזוב את המקום. האזור עדיין לא זוכה, לעזוב את המקום. החבלן עדיין לא זיכה את המקום. עכשיו, עכשיו, לא עוד מעט, עכשיו.
sida ay xaqiijisay warbaahinta sahaynada ilaa sagaal ruux ayay dhaawacyo ka soo gaareen weerarka iyagoo isku dayey inay gaaraan goobaha sawaariikhda looga gambado saacado kadib weerarka ayaa waxaa howlgalkaani sheegtay kooxda xuutiyiinta ee fadhigeedu yahay dalka yemen afhayeen u hadlay ayaana sheegay in howlgalka lagu fuliyey saaruuqa codkiisa ka dheereeya kornel yaxya asariic afhayeenka ciidanka ee xuutiyiinta ayaa shir jaraa'idda uu qabtay waxa uu ku sheegay in keliya saaruuqaasi muddo kow iyo toban daqiiqo ah ee ku qaadatay inuu hadafkiisa gaaro wuxuu fariin u diray netanyahu iyo maamulkiisa isagoo intaa ku daray asriic in in ka badan laba milyan oo yuhuud ah ay ku qasbeen in ay galaan godadka gabbaadka ah howlgalka waxaa lagu fuliyey gantaal cusub oo xawaaro sare leh kaasoo ku guulaystay allah fadligii in uu gaaro bartilmaameedkiisa difaacyada cadowga way ku guuldaraysteen inay ka hortagaan gantaalku waxa uu jaray masaafo dhan laba kun iyo afartan kilomitir muddo kow iyo toban daqiiqo ah gudahood wuxuu cabsi iyo argagax ku sababay gudaha yuhuudda iyadoo in ka badan laba milyan oo yuhuudda ah ay ku carareen goobaha gabbaadka ah waana markii ugu horaysay ee taariikhda cadowga israa'iil sidan oo kale ay ku dhacdo ayuu yidhi isagoo hadalkiisa sii wata ayuu afhayeenka dhinaca ciidanka ee kooxda xuutiyiinta waxa uu yidhi howlgalkan wuxuu qayb ka yahay wejiga shanaad wuxuuna guul u yahay dadaallada ay wadaan haliyeeyada awoodda gantaalaha kuwaasoo juhdi badan geliyey horumarinta iyo teknolojiyadda gantaalada si ay ula jaanqaadaan baahida dagaalka iyagoo ka gudbay dhammaan caqabadaha iyo nidaamyada difaaca ee dhulka iyo badda oo ay ku jiraan kuwa maraykanka iyo israa'iil عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا في فلسطين المحتلة وقد نفذت العملية بصاروخ باليستي جديد فرط صوتي نجح بعون الله في الوصول إلى هدفه وأخفقت دفاعات العدو في اعتراضه والتصدي له وقطع مسافة تقدر ب 2040 كيلومتر في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة وتسبب في حالة من الخوف والهلع في أوساط الصهاينة حيث توجه أكثر من مليوني صهيوني إلى الملاجئ وذلك لأول مرة في تاريخ العدو الإسرائيلي إن هذه العملية تأتي في إطار المرحلة الخامسة وجاءت تتويجا لجهود أبطال القوة الصاروخية الذين بذلوا جهودا جبارة في تطوير التقنية الصاروخية حتى تستجيب لمتطلبات المعركة وتحدياتها مع العدو الصهيوني وتنجح في الوصول إلى أهدافها وتتجاوز كافة العوائق والمنظومات الاعتراضية في البر والبحر منها الأمريكية والإسرائيلية وغير ذلك halkii saaruuq ee saaka lagu weeraray talaabiib ayaa saameyn ku yeeshay guud ahaan maamulka yuhuudda iyo shacabkiisa waxayna wajaheen saacado argagaxa ah oo ay garan waayeen goobta laga soo weeraray ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu ayaana shir gudoomiye kulan deg deg ah oo looga arrinsanayey sida uu gantaalku ku soo gudbay in ka badan labaatan deegaan iyo magaalooyin ah oo dhaca bartamaha dhulka filistiin yuhuudduna ay xoog ku haystaan ayaa laga maqlay qalabka digniinta bixiya yuusuf milyaan oo ah khabiir dhinaca ciidanka ah oo ka hadlayay gantaalkan casriga ah ay xuutiyiintu soo shaqogeliyeen islamarkaana rucbiga ku abuuray yuhuudda ayaa waxa uu yidhi qayb ka mid ah burburka gantaalka baalistiga ah ee subaxnimadii saakay laga soo tuuray yemen ayaa ku dhacay goob u dhow magaalada talaabiib inkastoo safarka gantaalka uu qaatay ku dhowaad labaatan daqiiqo haddana wuxuu si guul ah uga gudbay nidaamyada difaaca cirka israa'iil iyo kuwa jaho wareerinta كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya walaalkeen ilyaas cabdulaahi suib waad mahadsan tahay dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinla ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida qodobka ugu horreeya ee aan xubinteenna maanta ku daahfurayna waxa uu noqonayaa qaar ka mid ah majalladaha ka soo baxa dunida gaar ahaan kuwa laga leeyahay gudaha maamulka yuhuudda ayaa daaha ka rogay natiijooyinka dhabta ah ee ka dhashay dagaalka khaza iyo cagajiidka uu netanyahu ka cagajiidayo heshiiska xabad joojineed haddii aan soo qabanno saxiifadda the times oo kale oo ka soo baxda dalka ingiriiska waxayna shirisay warbixin ay ku lafaguraysa qodobkan iyadoona sheegtay in dagaalka khaza uu caalam ku geliyey sicirbarar dhanka maciishadda ah weliba meeshii ugu sarraysay sannadahan dambe waxaana adkaaday in xitaa dadka filistiiniyiinta ay iibsadaan waxyaabaha daruuriga ah wargeeska oo soo xiganaya qaar ka mid ah mas-uuliyiinta gudaha dalka filistiin ayaa sheegay in xaaladda marinka ay hadda tahay mid dhaqaale ahaan ka hooseysa beresentage aanan la suuraysan karin dadkuna ay waddooyinka ugu lee'anayaan macluul awadeed marka laga hadlayo dhanka caafimaadkana ay gebi ahaanba go'een waxyaabihii muhiimka ahaa ee xarumaha daryeel loogu talagalay in bukaannadu ay ku qaabilaan waxaa sidoo kale qoraalka majalladan loogu sheegay in maamulka yuhuudda uu dagaalkan ka dhaxlay dhibaatooyin badan natiijooyinka hadda hor yaallana ay yihiin kuwo aanan farxadgelin dhammaan inta u sacbatumaysa kayaankan sahyuuniga ah waxaana qoraalka la sii raaciyey in benyamin netanyahu uusan middan ku quus qaadan welina uu wado tallaabooyin sii kala fogayn kara wadahadallada xabadjoojineed ee la doonaya in loo soo dabaaliyo marinka khaza marka laga hadlayo dibadbaxyada xooggan ee gelgeliyay caasimadaha dunida ugu waaweyn min laga soo bilaabo london barliin baris ankara jakarta istanbul islaamabad daka iyo washington waxay saxiifadda haratas sheegaysaa in middaas ay tahay siyaasad xumo ka timid dhanka madaxa maamulka isugu yaraa israa'il ayna tahay mid ka mid ah natiijooyinka qaraar ee ay xukuumaddan ka wajahaysa caalamka intiisa kale majalladan oo sii wada ka hadalkeeda isla qodobkan ayaa sheegtay in benyamin netanyahu uu sii wada xoojinta weeraradiisa ku aadan dhanka koonfureed ee lubnaan waxayna middaas sabab u noqon doontaa sida ay sheegtay in yuhuudda iyo ururka isugu yara xisbullah ay mar kale gorradda isgeliyaan weliba si aanan la mahadin oo uu dhiig badani ku daato kana daran midka hadda ka socda gudaha filistiin wargeysyada wax ka qoray qodobkan waxaa sidoo kale ka mid ah majalladda the gaadiyan ee ka soo baxda dalka ingiriiska waxay sheegtay in waxyaabaha kale ee laga dhaxlay dagaalka khaza ay ka mid yihiin in askarta yuhuudda ay laayeen shaqaalo fara badan oo ka tirsan hay-adda qaramada midoobe kuwaas oo arrimo kala duwan ugu sugnaa gudaha filistiin gaar ahaan marinka khaza joornaalka ugu dambeeya ee wax ka daabacay qodobkan ah natiijooyinka qaraar ee ay yuhuudda ka dhaxleen howlgalka duufaanta al aqsa waxaa ka mid ah new york times oo ka soo baxa dalka maraykanka waxa uu sheegay in dagaalkan intii uu socday ay dadka filistiiniyiintu heleen kalsooni xaddhaaf ah iyo dhiiranaan dheeri ah sahayanaduna ay ka cabsi qabaan inay la kulmaan weeraro keligii duulnimo ah oo lagu qaado xarumahooda muhiimka ah iyo talisyadooda gaarka ah sidaba ay warbaahintu soo tebinaysay toddobaadkii tegey haddii aan intaa uga tallaabno qodobkaas waxaan markan soo qabanayaa majalladda egypt today waxay daabacday maqaal ku saabsan wasiirka arrimaha dibadda masar iyo madaxa sirdoonka waddankaas ninka lagu magacaaba cabbaas kaamil oo saacadihii lasoo dhaafay booqasho ku tegay magaalada asmare ee xarunta dalka ereteriya safarka mas-uuliyiintan ayaa daaranaa arrimo la xiriira xiisadda ka soo cusboonaatay gobolka geeska afrika iyo xurgufta aanan weli gacanta gaarin ee ka dhex ololsan iyaga iyo etoobiya maxayse tahay kaalinta ay asmare arrinkaas ka qaadan karto mase ciyaari kartaa dowr ay si aad ah u mahdaysa qaahira wasiirka arrimaha dibadda iyo madaxa sirdoonka masar ayaa madaxweynaha ereteriya waxa ay gacanta ka saareen dhambaal ay ka sideen dhiggiisa cabdilfataax al siisi iyagoona intaasi kadib u gudagalay ka hadlidda arrimo xasaasi ah oo uu markii horeba daaranaa socdaalkooda waxay si aad ah ugu nuuxnuuxsadeen intii uu socday wadahadalkan qadiyadda suudaan iyo sida loogu baahan yahay oo ay muhiim u tahay in ereteriya ay samayso taxaddar dheeri ah maadaama dhinacyada ishaya uu mid weliba helaya kaalmo milatari oo xaddaaf ah weeraraduna ay fidi karaan xilli weliba wafdiga ka socday dhanka masar ayaa sidoo kale xukuumadda efawaki waxa uu kala hadlay arrimo la xiriira iskaasha dhanka siyaasadda gobolka ah iyo in si wadajir ah uu mid weliba midka kale kala shaqeeyo amnigiisa gaarka ah ee mandiqadda waxa ugu dambayn warbixinta majalladda lagu sheegay in kulankaas ay mas-uuliyiinta masaaridu ku caddeeyeen in si aanan gabasho lahayn ay u garab taagan yihiin kooxda riddada soomaaliya taasoo dab ku sii shidaysa xiisadda ka dhex oloolsan adis ababa iyo kaahira oo tobannaankii sane ee lasoo dhaafayba isku hayay gobolka geeska baraha kala duwan ee internetka gaar ahaan kuwa ay soomaalidu sida aadka ah ugu wada xidhiirta ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa si aad ah loogu gorfeynaya socdaalka mas-uuliyiintan ka timid dhanka masar waxayna dad badani aaminsan yihiin in middan ay basiin ku sii shubi doonto loolanka labada dhinac qodobkayna ugu dambeeya ee aan xubinteenna maanta ku soo qaadan doonno waxa uu noqonayaa ruushka oo qaaday tallaabooyin aan horay loo arag kadib markii ay diyaaradihiisa sahanka badda ee t u boqolafartaniylabo ay gudaha u galeen meel aanan sidaa uga fogeyn hawada waddamada maraykanka kanada jarmalka iyo jabaan oo xitaa waxaa lagu soo warramayaa inay gaareen ilaa hawada dhanka kuuriyada koonfureed waana mid ka mid ah dhaqdhaqaaqyadii milatari ee ugu weynaa ee uu ruushku sameeyo tan iyo dagaalkii qaboobaa taliska difaaca cirka ee waqooyiga Mareykanka NORAD oo ay ku midaysan yihiin waddamada Mareykanka iyo Kanada ayaa sheegay in afartan iyo siddeeddii saac ee lasoo dhaafay ay laba diyaaradood oo uu ruushku leeyahay ay gudaha u galeen aagga aqoonsiga difaaca cirka ee Alaska balse waxay sheegeen in diyaaradahaas aysan gudaha u soo gelin weli hawada rasmiga ah ee Mareykanka iyo Kanada dhanka Jarmalka ciidamada xukuumadda Berlin waxa ay sheegeen inay celiyeen diyaarad nooceedu uu yahay TU 142 oo ay wehelinaysay diyaarad iyadana nooceedu uu yahay SU 30 waxayna labadan diyaaradood iyaguna dul hehaabayeen badda Baltic dhanka wasaaradda difaaca Jaban iyaduna waxa ay sheegtay in diyaaradda Ruushka ee nooceedu uu yahay TU 142 ay dusha sare ka martay badda u dhexeysa Jaban iyo Kuuriyada Koonfureed dhaqdhaqaaqan ayaa cabsi xooggan waxa uu ku sii beeray qaar ka mid ah waddamada reer Yurub iyagoona weli uu dhegahooda ka sii shanqaraya hanjabaadii Vladimir Putin ee ahayd inaysan marnaba ka labalabayn doonin sidii ay ugu aargudan lahaayeen cid weliba oo gurmud siisay xukuumadda ay ishayaan ee uu hogaamiye Vladimir Zelensky guud ahaan inahaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii wargeysyada caalamka oo aad maanta ku dhegaysateen canaawin kala duwan aan iminkana dib ugu laabana dhanka walaalkan suheyb cabdulaahi si halkaas uu inooga sii ambaqaado qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caalamulyoom qaybihiisii dhexana waan isla maraynaa mu'asasada warbaahineed ee almalaaxim oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratulcarab ayaa baahisay kelimad maqal iyo muuqaal ah uu jeedinayo sheekh qubayb assuudaani oo ka mid ah mas-uuliyiinta jamaacadda kelimadda oo ciwaan looga dhigay isdultaag lagu samaynayo laba qaswo ayaa waxaa lagu soo beegay saddex iyo labaatan sanno guuradii ka soo wareegatay camaliyaadkii waaweynaa ee kow iyo tobankii sebtembar kuwaasoo alqaacida ay ka fudhisay bartamaha dalka maraykanka sheekha ayaa isdultaag ku sameeyey duulaankan afka cidda loogu daray maraykanka iyo howlgalkii duufaanta al aqsa ee toddobadii oktoobar kaasoo dhacay sannad ka hor arbaaxa kululna lagu gaarsiiyey yuhuudda xoogga ku haysata dhulka muslimka ee filistiin wuxuu sheegay sheekh khoyab assuudaani in labadan duulaanba ay dhaliyaan su'aalo badan oo ay ka mid tahay inay mudneed in la qaado weeraradan ay dhanka kale ka dhasheen culays gaaray dadka muslimiinta ah wuxuuna sheekhu yidhi كلا الحدثين قادا إلى تساؤل كبير هو هل كان الأمر يستحق وبمعنى آخر dhacdooyinkii kow iyo tobankii seteembar iyo toddobadii oktoobar waxay labaduba dhaliyeen su'aalo la xiriira inay mudnayd in la qaado weeraro kuwaas la mid ah ama si kale haddii loo dhigo ma mudnayd in xoraynta dhulalka islaamka iyo muqadasaadka ilaalinta cirdiga iyo ka hortagga cadowga horarka ah ay ummaddu u bixiso nafurka intan la-eg ee ah dhiigga carruurteeda burburinta magaalooyinkeeda iyo isbitaalladeeda caafimaad iyo barakicinta dhallaanka iyo haweenka waxaan af buuxa ku leeyahay haa way mudneed weliba ka badan ayay mudan tahay xitaa haddii la dhammeeyo jamaacada muslimiinta qisadii asxaabulquduudna waxaa inoogu jira cibro iyo xujo cad haddii aan ka soo qaadno in reer filistiin oo idil iyo muslimiinta la socota ay hubka garwaaxsadaan si ay filistiin u xoreeyaan sidaasina dhammaantood lagu laayo ma jirto cid ku dhiiran karta inay tidhaahdo dadkaas naftooda ayay halaageen ama waxay ahayd si ay naftooda u ilaaliyaan inay u hoggaansamaan go'aannada qaramada midoobe oo ay aqoonsadaan gumaysiga yuhuudda ee filistiin deedna ay isaga qancaan nolosha liidata فهل يجرؤ أحد من الناس أن يقول عنهم أنهم أدوا بأنفسهم إلى التهلكة أو يقول كان الأحرى بهم محافظة على حياتهم أن يقبلوا بقرارات الأمم المتحدة ويعترفوا باحتلال اليهودي لفلسطين ويقبلوا بالعبودية والعيش الذليل تحت حكمهم كأمر واقع
isagoo sii wata hadalkiisa wuxuu sheekh khubeeb assuudaani oo ka mid ah mas-uuliyiinta mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratulcarab tilmaamay in howlgalkii toddobadii oktoobar uu bannaanka soo dhigay xaqiiqada ah in maraykanku yahay cadowga ugu weyn ee islaamka iyo muslimiinta xaqiiqadan oo uu sheekh usama bin laadin ku celcelinayay tobannaan sano oo ka mid ah cimrigiisa ومن الدروس المهمة التي نستلهمها من عملية طوفان الأقصى أنها أثبتت للقاصي والداني بما لا يدع مجال للشك duruusta muhiimka ah ee aan kala baxayna howlgalkii duufaanta al aqsa waxaa ka mid ah inay u caddaysay dhammaan dadka in maraykanku uu yahay cadowga koowaad ee islaamka iyo muslimiinta arrintan ayaana ah midii uu in badan ka baqayay sheekh usaama bilaadin raximahullah aadna uu ugu dadaalay in muslimiinta maankooda uu ku shubo in ka badan soddon sano sheekhu waxa uu ku dadaalay in dadka muslimiinta ah uu fahansiiyey in isbahaysiga sahyusaliibiga ah ee haysta dunida uu hogaamiye maraykanka oo ah cadowga koowaad ee muslimiinta dagaalka dhabta ahna uu yahay kan ka dhexeeya muslimiintan iyo isbahaysigaasi si gaar ahna uu yahay dagaal masiiri ah oo ka dhexeeya islaamka iyo kufriga haddii aan jihaadka ka fadhiisannana ay arrintaas saamayn xun ku reebi doonto dhammaan muslimiinta caalamka oo idil sheekh usaama bilaadin waxa uu arkayey in maraykanku uu yahay kan ugu sharta badan koonka sababna ay u tahay dhibaato weliba oo uu kula kacay muslimiinta mas-uulna uu ka yahay dhammaan musiibooyinka ku dhacaya muslimiinta ilaa maanta sidoo kalena maraykanku uu yahay cidda muslimiinta ka hortaagan inay xoreeyaan jasiiratul carab iyo filistiin oo ay ka taagaan dowlad islaami ah sidaa darteed waxa uu sheekh usaama bilaadin aad ugu dadaalay in la mideeyo awoodda muslimiinta oo idil iyo in maraykanka lagu beegsado bartilmaameedyada dalkiisa mudnaanta koowaadna laga dhigta middaasi maxaa yeelay haddii maraykanka daa'irada siraaca uu ka baxay isagoo jabay dagaalka ka dhanka ah dabadhilifyadiisa waxa uu noqon doonaa mid fudud si sahlan ayayna u jabi doonaan allaah idankii marka maraykanka waa madaxa kufriga haddii uu allaah jaro madaxaasna ma badbaadi doonaan xubnaha kale وخاصة في عقر دارها أول الأهداف وأولاها لأنه إذا خرجت أمريكا منهزمة من دائرة الصراع فإن المعارك مع عوانها وكلائها ستكون أسهل وسينهزمون تباعا بإذن الله فأمريكا هي رأس الكفر إذا قطعه الله لم يحصل جناحان dhanka kale wuxuu sheekh hubeeb suudaaniya fariin muhiim ah u diray muslimiinta ku nool waddamada reer galbeedka kuwaas oo uu ku dhiirigeliyey inay qaadaan weeraro culus oo beegsanaya danaha maraykanka iyo dowladaha qaybta ka ah xasuuqa ku socda muslimiinta khaza وإن كان لنا من رسالة أخيرة نبعثها في ختام هذه الكلمة ugu dambayntii waxaan halkan fariin uga diraynaa ragga dulmidiidnimada iyo keyrada ku caanbaxay ee halyeeyada keligii duulayaasha ah ee ku nool waddamada reer galbeedka si gaar ah maraykanka waxaana ku leenahay waa ceeb in qofkii isku dayey inuu dilo donald trump oo idinka karti badnaado isagoo weliba gaal ah waxaad ku sugan tihiin dhul aad awood u leedihiin inaad waxyeello adag ku gaarsiisaan madaxyaweynta kufriga oo subax iyo galab weliba hortiinna mara kuwaas oo ay ka mid yihiin saraakiil ciidan siyaasiyiin baarlamaaniyiin iyo ganacsato waaweyn kuwaasoo yuhuudda ku taageera gurmad ay gaarsiiyaan xilli weliba aqalka koongareskana uga dhex istaaga iyagoo u sacbinaya dilaaga carruurta iyo haweenka muslimiinta marka seefihiinna galka kala baxa oo cadowgiinna kamaa-in u dhiga halkudhigga mid weliba oo idinka mid ahna ha noqdo ma badbaadaya haddii ay gaaladu badbaadaan allaah kaashada oo ha caajisina howlgalladiinnana hal dhinac ha ku koobina waxaa dhacda in allaah uu camaliyaadkiinna qabuul u yeelo oo sabab uu uga dhigay inay isbeddelaan mawaasiinta dagaalka oo ay guul u noqoto walaalihiinna filistiin haddii aad middaas samayn weysaan soo ma ahan waxaad ku dhaqaaqi kartaan arrin idinka mooye cid kale oo samayn karta aysan jirin sidaba ay sameeyeen qaar ka mid ah walaalihiinnii ka soo jeeday turkiga iyo kanada waxaad awoodaan inaad u safartaan filistiinta gumaysiga uu ka jiro halkaasna aad ka fulisaan howlgallo waxyeello gaarsiin kara cadowga idinkoo adeegsanaya wasaa'il kala duwan waxaa ka mid ah howlgallada aad fulin kartaan camaliyaadka istishhaadiga howlgallada gaarijirsiinta ah weerarada tooraynta ah ama inaad adeegsataan qoryaha ay xabaddu ka dhacdo ama xitaa ugu yaraan aad dab ku shidaan keemaha iyo waxyaabaha kale ee la mid ah haddii aad isdhaqaaqi weysaan oo aad samayn weysaan intaas ma jirto wax allaah hortii idiin yaallo oo cudurdaar ah alla ayaan ku dhaartay waxaad qarka u saaran tihiin halaag iyo halis weyn ee diintiinna u dhaganuglaada oo walaalihiinna qudlaaminina oo allaah tala saarta أنتم والله على شفا هلكة وخطر عظيم فانتبهوا لدينكم ولا تخذلوا إخوانكم وتوكلوا على الله
sheekh hubeeb assuudaani ibraahim al qaws ayaa ka mid ah hogaamiyaashii jihaadiga ahaa ee la soo noolaaday sheekh usaama binlaadin waxaana markii ay dhaceen weeraradii kow iyo tobankii sebteembar ee isku meel joogeen sheekh kusaama sida uu ku sheegay kitaabkiisa shadaraad min taariikhi alqaacida xilligan la joogo wuxuu sheikhu ka mid yahay mas-uuliyiinta mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratulcarab inta badan wuxuu sheekhu xoogga saaraa jeedinta kelimaad taxriida ah oo ku socda guud ahaan muslimiinta gaar ahaan kuwa deggan dalalka reer galbeedka oo uu maraykanku ka mid yahay أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka calamulyoom qaybihiisii dambena waan isla soo gaarnay imaarada islaamiga afghanistan ayaa dah furtay mashruuca ugu weyn ee gudbinta gaaska qaaradda aasiya sidee dal muddo labaatan sano ah ay duulaan ku joogeen quwadaha ugu tunka weyn reer galbeedka uu maanta horumarkaas ku xaqiijiyey muddo saddex sano gudahood ah warbixintan soo socota waxaa arrimahaas ku eegayaa walaalkeen xaarif cabduqaadir waddanka afghanistan wuxuu horey u ahaa halka ay ku kala baxaan waddooyinkai ilbaxnimada ee xadaareedka waana goob muhiim u ahayd jidkii la magac baxay dariiqii xiriirta ee shiinaha ku xidhi jiray yurub kaas oo marayay aasiya sidoo kale dalkan waa isku xeraha bartamaha aasiya iyo koonfurteeda maadaama mandiqada bartamaha ay ku yaalaan dowladaha hodan ku ah manaabicda iyo ilaha tamarta sida gaaska iyo naftada halka koonfurta oo ay ku yaalaan bakistan iyo hindiyana ay gaasir ka yihiin ama aysan lahayn tamarta oo ay muhiim tahay in looga soo waarido bartamaha aasiya kaabul ayaa hadda u muuqata mid dib u soo ceshanaysa doorkeedii xadaaradda iyo kaalintii muuqatay ee ku lahayd mandiqada iyadoona xariga ka jirta mashruuc loogu magacdara taabi oo gudbinta gaaska ah waxaana xafladdii lagu furiyey barnaamijkan oo maalintii arbacada lasoo dhaafay ka dhacay xuduudda afghanistan iyo turkmanistan kasoo qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda islaamiga ee kaabul mulla xasan akhuund iyo ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha ee arrimaha dhaqaalaha cabdilqani baraadar wasiirka macdanta ee xubno kaleo ka tirsan xukuumadda kaabul ayaa sidoo kale qayb ka ahaa marti sharaftii kasoo qayb gashay xafladdaasi howlgalka mashruucan wuxuu si rasmi ah uga bilaaban doonaa qaybta afghanistan gaar ahaan dhuumaha gaaska ee wilaayada harat sida laga soo xogtay dabiixullaahi mujaahid oo ah afhayeenka xukuumadda islaamiga ee kaabul wejiga koowaad ee mashruuca ayaa ka bilaaban doonaa gobolka haraat waxaana uu carabka ku adkeeyey in wareejinta gaaska ay noqon doonta mid faa'iido u leh dadka reer afghanistan haddaba waxaa isweydiin mudan muxuu yahay mashruuca taabi oo ay dhacdo in in badan eemaankooda ka guuxayso su-aashaasi si ay u ogaadaan sida laga soo xogtay mowqaca wasaaradda macdanta afghanistan mashruuca wareejinta gaaska oo la isaga kal gudbinayo min turkmanistan ilaa bakistan iyo hindiya iyadoo la marsiinayo afghanistan islamarkaana loo bixiyey magaca taabi oo ah mid muujinaya xarfaha ugu horeeya ee dowladaha qaybta ka ah barnaamijkan ayaa ka mid ah mashaariicda goboleedda aadka u ballaaran islamarkaana lagu wado in gaaska la isugu gudbiyo bartamaha iyo koonfurta aasiya dhirarka guud ahaan ee khadka dhuumaha gaaska ee taabi wuxuu gaaraa kun siddeed boqol afar toban kilomitir wuxuuna qaybta afghanistan ka maraa wilaayaadka kale ah haraat farah nimruus helmand iyo kandahaar dhirar ahaana khadka gudaha ee afghanistan waxaa lagu qiyaasaa siddeed boqol lix iyo toban kilomitir isla afghanistan gudaheeda waxaa khadka dhuumaha gaaska weysaystaa waddada haywiga ee haraat iyo kandahaar kadibna wuxuu sii marayaa kuwiita iyo multaan oo ah dalka bakistan isagoona usii gudba dhanka magaalada fisilka ee dalka hindiya iskugeynta kharashka mashruucan waxa uu gaaraa laba iyo labaatan bilyan iyo shan boqol oo milyan waxaana la filaya in uu gudbiyo ku dhowaad saddex bilyan mitir kiyuub oo gaaska ah waxaana afghanistan nasiibka ku leedahay xaddigaasi lagu sheegay shan boqol milyan mitir kiyuubig halka inta ka soo hartan ay baaqi ahaan u qaybsanayaan bakistan iyo hindiya sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda macdanta iyo batroolka afghanistan humayuun afghaan waxaa dhammaan la sameeyey tallaabooyinkii muhiimka u ahaa daafurka mashruucan oo fursado shaqo oo toos ah iyo kuwa aan toos ahaynba ay ka heli doonaan kumanaan ruux oo bulshareer afghanistan ah wuxuu intaa ku daray in mashruucaas si toosa u bilowday dhammaadka isbuucii lasoo dhaafay dalkan uu ka faa'iidi doono in si joogta uu si rakiisa uga helo tamarta fikradda mashruucan ayaa loo celiyaa muddo hadda laga joogo soddon sano fataradii xukuumaddii hore ee daalibaan sagaashamaadka qarnigii lasoo dhaafay hase ahaatee dagaaladii kala dambeyn la-aantii dalka ka jirtay ee caqabad ku ahayd in mashruucan uu ka bilaabmo qaybta uu ka maro dalka afghanistan wadahadaladii turkmanistan kala dhexeeya dowladaha kale ayaa soo socday muddo dheer oo sannado ah sanadkii labada kun iyo saddexdii waxay dowladdan iyadoo taageero ka helaysaa bangiga horumarinta ee aasiya ay hindiya ugu baaqday inay ka qayb qaadato mashruucan taasoo goor dambe dhankeeda aqbashay soo jeedinta sannaddii labada kun lix iyo tobankiina waxaa qalinka lagu duugay heshiis u dhexeeyey madaxweynihii dowladdii riddada ahayd ee burburtay ka jirta afghanistan xaamid karazai iyo madaxweynayaasha dalalka turkmanistan iyo bakistan iyo sidoo kale wasiirkii batroolka ee hindiya marka laga hadlayo ahmiyadda mashruucan uu dhaqaale ahaan u leeyahay afghanistan wuxuu wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda kaabul mawlewi amiir khan mutaqi uu mar sii horeysay kulan looga arrinsanayay daahfurka howlaha mashruuca taabi uu kaga dhawaaqay in afghanistan ay ugu yaraan afar boqol iyo konton milyan oo dollar si sanadlaha usoo xareyn doonto lacagtaas oo ah khidmadda gaadiidka sida warka u dhigay sida ku cad heshiiskii u dhexeeyay kaabul iyo xukuumadda cishqaabaad ee dalka turkmanistan waxaa afghanistan muddo soddon sano gudaheed ay heli doontaa shan boqol milyan mitir mukacab oo gaasa si sanadle ah gaar ahaan tobanka sano ee uga horeeya hal bilyan mitir mukacab oo ay heli doonto tobanka sano ee ku xiga halka hal bilyan iyo bar ay heli doonto tobanka sano ee ugu dambeeya muddo soddonka sano iyadoona howlgallada dhisidda iyo tacmiirkuba ay fursado shaqo oo ballaaran ka heli doonaan kubanaan qof oo reer afghanistan ah qurfada ganacsiga dalka afghanistan waxay fulinta mashruucan u aragtaa mid aad muhiim ugu ah hagaajinta cilaaqaadka siyaasiga iyo midka dhaqaale ee kala dhexeeyey dowladaha mandiqadaasi wuxuu khanjaan alkowsi oo ah xubin ka tirsan golaha maamulka ee fariiqa ganacsiga ee dalkaasi uu ku raja weyn yahay inay si deg deg ah u bilowdaan howlaha mashruucan wuxuuna leeyahay waxaan rajaynaynaa in aysan jiri doonin dib u dhacyo kale ahamiyadda mashruucanna waa mid aad u sarreysa waxaana rumaysannahay inuu dhici doono isbeddel weyn oo ku yimaada dhaqaalaheena dhanka kale waxaa mashruucan uu hoy u noqon doonaa dad aad u fara badan oo ka faa'iidaysan doona fursadaha uu bixin doono shaqasiinta gaar ahaan dhisidda iyo dayactirka dhuumaha iyo howlaha kale ee farsamo dhanka la talinta iyo sidoo kale gudbinta oo dhammaanba ay ka imaan doonaan fursado shaqo oo qaali ah muhiimna u ah dadka leh takhasuska xirfadahaasi dhinaca kale waxaa jira mashaariic aad u fara badan islamarkaana la filayo in laga samayn doono khadka ku dhirirsan dhuumaha kuwaas uu ka mid yahay mashruuca gudbinta korontada oo qiyaashtiisu tahay shan boqol oo kilowaad una dhexeeya turkmanistan iyo bakistan iyadoo la marsiinayo afghanistan sida ay sheegtay xukuumadda afghanistan waxaa dalkan uu heli doonaa lacag ku dhowaad boqol iyo toban milyan oo dollar taasoo qayb ka ah xuquuqda ka imaan doonta korontada la marsiinayo dalka iyadoona saddex xarumo koronto oo farci ah laga dhisi doono wilayaadka heraad faraah iyo kandahaar sidoo kale keebalada alyaafta ee loo yaqaan feber optiga ayaa lagu soo kordhin doonaa mashruuca si ay isugu xidhaan dalalka deriska ah waxaana jira mashruuc kale oo la fulin doono kaas oo ah khadka tareenada isku xidhi doona bakistan iyo turkmanistan islamarkaana mari doona afghanistan waxaana mashaariicdan ay daba socdaan amaba ay xigi doonaan barnaamijka khadka dhuumaha gaaska ee dalkaasi si kastaba ha ahaatee afghanistan waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay sii kordhisay mashaariicda kala duwan ay ku horumarinayso dalka xilli saddex sano oo laga joogo markay imaaradu gebi ahaanba gacanta ku rigta talada waddankaasi falanqayaasha ayaa rumaysan in afghanistan ay ku guulaysato mashruucan uu si cad u soo bandhigayo saameynta ay ku leedahay gobolka iyo caalamka intaba ayna dhici karto in mashruucan uu bilow u noqdo mashaariic kale oo lala galo dalal dheeraad ah oo aan ahayn kuwa qaybta ka ah barnaamijkan horumarada ay ka xaqiijinayso arrimahanna waxay ku sheegeen in mandiqada iyo xitaa caalamkaba ay ku qancinayaan in imaaradu ay awood u leedahay in ay noqoto saaxiib dhow oo lagu kalsoonaan karo laguna tiirsanaan karo أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها waa hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaas i nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى